أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo qodobada aan idinku gohnana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askar taayibin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa xabsiga dhigay kalluumaysato yemaniyiin ah xilli maamulkaasi uu dowladda xabashida etoobiya u saxiixay qaadashada badda soomaaliya mid ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa wilaayada ku wareejiyey xoolo nool oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi kulan u dhexeeyey wilaayada galgaduud iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi xamlada dacwiga ah ee irshaad lumah ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socotay wilaayaadka jubbada dhexe iyo hiiraan تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
barnaamijka sahanka dhaqaalaha ee toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonnaa canshuurta boobka ah ee kooxda riddada ay ku soo rogtay shacabka magaalada muqdisho maxay tahay ujeeddada laga leeyahay haddaad tiri kii aad adigu ka qaadday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaayo laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaayo boqolkiiba shanaan ka rabaa ee xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya saameyn intee la eg ayay canshuurtani ku yeelan kartaa dhaqaalaha dalka qofki wixii uu gedi jiray inuu yareeyo kii wax u gedmi jireen waxay u gedmi jireen inay yaraadaan taasoo haddii labadaba ay dhacdo macnaheeda ay dhaqaalayahanadu waxay dhahaan waa contractionary waa wax loogu talagalay in dhaqaalaha lagu yareeyo waayo ganacsatada soomaaliyeed sidee ayay u arkaan ganacsatada ma xamili karta waa diidnay
maxaa ka jira sheegashada xasan gurguurta ee ah in canshuurtani ay tahay mid horay loo qaadi jiray wax ka jira ma lahan canshuurtaanna ma ahan mid horey loo qaadi jiray hadallada maldahan ee murtadiinta maxaa ku hoos dugan oo loo qariyey shacabka waxba maaragtay aan lagu madadaalin idinka wax ma idinka go'aysi akoonkiina wax ma ka go'aysi e b c diina wax ma ka go'aysa wax jira maahan
waa sidee mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee arrinkani ku aadan nimanka sharikaadka ee hawshaa ku shaqa leh aan leen horta ilahay ka cabsado dadka muslimiinta ah ee aad u sheegtaan xoolahooda in u hayraysaan xoolahooda u haayo haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta ad haysan haddee haddaba ma idiin socon doonto aakhirana waa laydin weydiin adduunka o la kula xisaabtama
intaas iyo in kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha oo aad dhegaysan kartaan galab weliba oo jimco ah saacaddu marka ay ku beegan tahay toban saac iyo bar galabnimo isagoo rogaal celis ahna aad maqli kartaan laba saac oo fiidnimo habeenka sabtida ah مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen saldhig murtadiintu ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha degmada dhuusamareeb ee wilaayada galgaduud shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanada danow burculow iyo arboorka degmada baraawe mujaahidiinta ayaa laba qarax ku weeraray maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmada ceelwaaq ee gedo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaas inoo haya walaal cabdifataax roobdhe cabdi waxaan ku tirsanaa maamulka awdiinle baa xibin ka ahaa xibinteena maalid bayaad xasan cabdalaa dhif yarow yalyale degmada buur hogaamiye koqooy marneeda kolleyba ciidamadaasaa ka tirsanay maxamed ciidin malakale waxaan ka imaaday degmada gasaar dheero codadkaas dhegihiina ku soo dhacaya waa sargaal iyo askar ka tirsanaa maamulka ridada ugu magacaaban koonfur galbeed oo iyagoo taa'ibiina lagu soo bandhigay degmada buula fullaay iyo deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo cabdifataax rooble cabdi waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee ku sugan deegaanka awdiinle ee wilaayada baay waxaana muddo siddeed sano iyo toddoba bilooda murtadiinta awdiinle uu u qaabilsanaa dhanka maaliyadda isagoo taayib ah ayuu soo gaaray deegaanka iidaale ee duleedka baydhabo halkaasoo wilaayada ay ku soo bandhigtay maxamed aadan macalin kalar waxa uu isagana ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere waxaa isagana lagu soo bandhigay isla deegaanka iidaale ee duleedka baydhabo xasan cabdilatiif yarow waxa isagana uu ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurxakabo ee wilaayada baay waxaana isagoo taa'iba uu soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada sargaalkan iyo askartan ayaa markii toobada loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus xasan cabdalaa dhif yarow yalyale degmada buur hogaamiye koqooy marneeda kolleyba ciidamadaasaa ka tirsanay daraawiishta muddo kolleyba sagaal sano camal ka tirsanay kolleyba marneeda intii ana goro wadeey oo marleed intaas ana ka jiray miilas ka tirsanayna antungley marleeda ka akayti saadaan ilaahay la roogoono marleeda dadkaas aniyoo berishal ana ini ana manaa shacab marneed iska kamid nagada oo marneeda umato ilaahay sidii ku nool anana ku noolada iyo marneed go-aanka ah hata buulfulaa kooy manaa saasi kadaalika lan anay dhibaata uma aragnaada lan manaa oo wanaag ila fadoo maaye lan dhibaataday manaa oo hata fadaayo marleed oo aanay dhibaatay oo dhan ma aragnayba walaal cabdifataax rooble cabdi waxaan ku tirsanaa maamulka awdiinle baa xibin ka ahaa xibinteena maalid bayaad marka maalidan ka tirsanaa marka waxaan la shaqeynaya muddo sideed sano iyo toddoba bilood baan la jooga maamulka awdiinlan ahaa awdiinlan ka shaqeynahay marka baydhabo aan hoostegayna marka waxaan go-aansaday inaan iska dhaafo oo shaqadaas waxaan iska dayo oo xaafadeydaan ku laabto caruurtayda iyo maaragtay xaaskayga dunyadeeda aan qabsado baan baan go-aanka ku hera ugaasaan lasoo xiriiray marka ogolaashaan ka helay shalay markii ahayd toni kosa markii ahayd baan ilaal imaaday maxamed ciidin malakale waxaan ka imaaday degmada gasaha dheero ciidanka daraawiishta degmada gasaha dheere ka hisaabsanaya maantana waa la joogay muslumiin ayaan la joogay ciidan umahadsanyin walaalnimaday sufeyle ayan dhawaayan gacmo furanhay dhawaayan dhagamaanay ree dhibaatada kasuhay dhiblayo obi kasuhay ka haday gaalnimadii oo ka haday meel eraabisa seenu muslimiintaise unkunagado hoolin lafaylaate wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey marti gelinaysay saraakiil iyo askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kuwaasoo soo dhoweyn heer sare ah ay wilaayada u sameysay mahadsaned abu xasaan maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa xabsiga dhigay kalluumaysato yemaniyiin ah xilli maamulkaas oo dowladda xabashida etoobiya u saxiixay qaadashada badda soomaaliya cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan ayaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ka sameeyey howlgallo raaf ah oo ay kusoo qabqabteen kalluumaysato yemaniyiin ah oo ka jallaabanayay xeebaha badda cas ee waqooyiga soomaaliya maamulka ridada somalilan oo horey dowladda xabashida itoobiya ugu saxiixay inay qaadato qeybo ka mid a xeebaha soomaaliya ayaa waxa uu kalluumaysatadan yemaniyiinta ku tilmaamay kuwa badda xadaya islamarkaana si sharci darro ah kaga kalluumaysanaya xeebaha muuqaalo bahdilaad u muuqda ayay kasoo duubeen kalluumaysatada yemaniyiinta ah iyagoona sheegay inay hadda ku hayaan mid ka mid ah goobihii loo saxiixay inay saldhig ka samaysato xabashida mid ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka ridada somalilan ayaa ka hadlay tirada kalluumaysatada ay gacanta kusoo dhigeen isagoona sheegay inay maxkamad geyn doonaan ciidanku wuxuu galay howlgal wuxuu ka sameeyey badda howlgalkii waxaan kusoo qabannay doombuuna iyo laba jelbadood ay wadato waxay xadayeen badda waxay ka yimaadeen yaban muddoba waan daba soconnay ciidanku wuxuu ku guulaystay doontaa buunkaa iyo laba jilbadooday wadatay dadka saaraayna waxa weeyaan saddex iyo toban howlgalka kadib dabayle kadib roobab kadib ciidanku wuxuu ku keenay saldhigga labaad ee saylac waxaanan horgeyn doonnaa insha allaahu baadhis kadib markay baadhistu noo dhammaato waxaan horgeyn doonaa hay-adaha sharciga u leh ayaan horgeyn doonaa insha allaahu maamulka ashadala diriirkaha ee somalilan ayaa horey ugu saxiixay qaybo ka mid ah xeebaha badda ee waqooyiga soomaaliya dowladda xabashida itoobiya oo ah cadowga muslimiinta soomaaliyeed taas oo sida ay sheegeen ay ku bedesheen aqoonsi dal madax bannaan oo ay ka helaan xukuumadda nasaarada ah ee itoobiya mahadsanid cabdiqani mid ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa wilaayada ku wareejiyey xoolo nool oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abuayman ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo beesha harti ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay hadiyada ugu wareejinaysay mujaahidiinta waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada iyadoona ujeedka uu ahaa in tiro geelaha ee beesha wilaayada u marsiiso ciidamada ribaadka iyo jihaadka kula hortaagan cadowga allaah kadib munaasabad ka dhacda deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ayay beesha harti wilaayada ku wareejisay geelan iyadoona uu kala wareegay maamulka wilaayada oo matalaya ciidamada ku jilbi xiran furimaha ay hadiyadahan kaga imaanayeen dhanka beesha harti munaasabadii geelwareejinta ee hadiyadda lagula guddoonsiinayay ciidamada mujaahidiinta waxaa hadaljeedin ku lahaa oo ku sugnaa suldaanka beesha harti ee jubbada hoose suldaan sharmaarke cali jaamac xafladan munaasabadan qiimaha badan reerka uu soo agaasimay beesha harti degto jubbada hoose insha allahu tacaala xoolaha ay ku wareejinayaanna ay tahay xoolo tabarucaad ah oo infaaq fii sabiililahi ay ugu deeqeen walaalahooda mujaahidiinta safka hore taagan ee ugu deeqeen xoolahaasoo tiradooda guudna ay tahay toban neef oo geela aad aragtaan geela halkaa taagan ku wareejiyeen walaalada mujaahidiinta safka hore taagan insha allahu tacaalaa intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayada si guud jubbada hoose ugu horreeyo waaligeenna sheekh axmed abuyoonis iyo makaatibtiisa kala dugan insha allahu tacala halkaa waxaan ka caddaynaynaa annagoo ah beesha harti kuna hadlayo afka suldaanka in aan garab iyo gaashaan u nahay mujaahidiinta naf iyo maalna aan la garab taagannahay in badanna aan ballanqaadnay sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay cabdulaahi sahal ilkacse oo ka mid ah waxgaradka beesha isagoona ballanqaaday inay tani hordhac u tahay hadiyado kala duwan oo beesha harti ay u diyaarisay mujaahidiinta sidoo kale waxaan ku bixinay xoolo degmada badhaadhe oo aan ku wareejinay waaligeeda sidaasoo kale xoolo ari iyo geelba leh xoolahaasna waxaan u bixinay fii sabiililaahi baan u bixinay infaaqan wa iftiqaalan baan u bixinay naf iyo maalba inaan bixinay ilaahay baa nagu waajibiyey saasaanan u bixinay walaalaha iyaga furinta ku jirana inaan kula jirno haddaanu nahay beesha harti inay ogaadaan inaan furinta kula jirno oo garab taagannahay oo naf iyo maalba la garab taagannahay jihaadka inaan ogeysiinoy ku seexdaan geelaan ma ekaanayso harti wuxuu bixiya kan uguma dambaynahayo waa kii ugu horreeya wuu soo socdaa waana isdaba joogaa waa insha allaahu naf iyo maal waxaan leenahayna waxaan la garab taagannahay jihaadka munaasabadan ee beesha harti ee degtay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mujaahidiinta ugu wareejisay hadiyadda geela ayaa imaanaysa iyada oo qabaa'ilka iyo qeybaha bulshada ay u tartamayaan garab istaagga jihaadka iyo kaalinkooda ku aadan caragelinta kufaarta iyo dablilfyadooda murtadiinta iyaga oo dhanka kale isbarbartaagaya wiilashooda dagaalka shareecada lagu difaacaya kula jira cadowga allaah beesha harti waxa ay ka mid tahay qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega gobollo badan oo dalka ka mid ah deegaanada ay degto beeshan ee wilaayada jubbada hoose waxaay iyo nabadgelyo ku haystaan kudhaqanka shareecada islaamka iyaga oo si la mid ah bulshooyinka kala muujiyey heerka qanacsanaantooda marka laga hadlayo nidaamka uu hagayo ee islaamka si ka beddelan dhagaraha uu cadowga u soo maleegayo muslimiinta waxaana farxadda ay ku naaloonayaan ka markhaati kacaya sida ay ugu midaysan yihiin isgarabataagga mujaahidiinta iyo kabaraaw qaadashada cadowga kuwaasoo sidoo kale baaq u diraya inay digtoonaadaan dadka iyaga ku nasabka ah ee ay gaaladu dagayso
kulan u dhexeeyay wilaayada galgaduud iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey odayaasha nabadoonnada iyo waxgaradka jufada owradeen oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kulanka oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ayay jufada xal ugu gaartay madmadowgii dhexyiiley kulankan waxaa barbar socday dowlad sharci ah oo duruus kala duwan ay ku qaateen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha bulshada jufada owradeen oo ka tirsan beesha maxamuud hiraaba gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban waxaana bayaankaasi madasha ka akhriyey mid ka mid ah odayaasha beesha jufada owradeen waxa ay ku heshiiyeysay in ay sii xoojiyaan garab istaagga mujaahidiinta iyo difaaca shareecada islaamka jufada owradeen waxa ay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii yaryaraa ee madmadowga ahaa ee beesha ka dhex jiray jufada owradeen waxa ay ka soo horjeedaa in badda iyo beriga dhulka soomaaliyeed ay murtadiinta ka iibiyaan xabashida itoobiya iyo turkiga kuna bixin doonaan naf iyo maalba waxa ay caddaynaysaa in ay beri ka tahay murtadiinta beesha ka dhashay ee cadowga ka tirsan waxayna ugu baaqayaan in ilaahay u toobad keenaan oo gaalnimada ka soo baxaan intaasi kadib qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka beesha ayaa ballan qaaday in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda dalka ayna iyadayaan warmutiyeedka kulanka ka soo baxay maadaama ilmaha owradeen ay meesha isugu yimideen takhdiiqa ay isugu yimideen waa midnimo iyo diinta islaamkuay ku dhaqmaan wax walba oo madmadooba oo ku jiray way ka dhammaadeen waxaan isu sheegaynaa insha allahu walaayadana u sheegaynaa cadowga soo jiraayiga oo dalkeenna ku soo duulay inaan ka difaaci doonno haddii ilaahay idmo nafya maalna ku bixi doonno kuwa dekadaha dalka inay ka iibsadaan rabaan gaalada iyagana waxa weeye dalkeenna uma ogolin hadday dheeryihiin iyo hadday dhow yihiinba waxaan caddaynaynaa annagu inaan ilaahay haddou idmo walaayada garabkeeda inaan nahay nala maamusho mid naga dheer iyo midna joogtana aan adeecsannahay ilaahay intii ka sukayda ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay naqiib macni salaad gabeere naqiibka jufada waradeyn ee beesha maxamuud hiraaba isagoo sheegay inay hirgelinayaan qodobadii ka soo baxay kulanka kana heshiiyeen khilaafaadkii dhex yiilay waxaan leenahay waxaan noo soo gebagaboobay haddaan nahay beesha habarowradeen wadatashi muddo socdo toddoba maalmood ah oo ay dhinac socota dowro sharciya ayaa maanta noogu soo gebagaboobo bifadlillaahi wa manihi niqaash badan kadib iyo juhdi badan oo la bixiye kadib beeshu waxay soo saartay bayaan ka kooban toddoba qodob iyadaas ayay ku biisgaraysan tahay wixii beeshu u fadhiday oy ka niqaashayday waxay ku caddayday bayaankaas muddaday joogeen waxay ka heshiiyeen wax weynoo khilaafuhu ma jirin wax yaroo madmadoobahay dhexdooda ku jiray ayay ka heshiiyeen waas marxabeeyeen waas walaaleeyeen iyadana horay uga gudbeen mahadsaned marwaan xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socotay wilaayaadka jubbada dhexe iyo hiiraan aanu ku horumarno dhanka wilaayada jubbada dhexe iyo walaalka cusmaan axmed dhuwow iyadoo qayb ka ah xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe si toosa ugu bilowday wejiga labaad ee xamlada taasoo ah nadwooyin ka qabsoomaya masaajidda waaweyn ee degmooyinka kuwaasoo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada habeenadii khamiista iyo jimcaha magaalada jilib waxaa ka socday nadwooyin waxaana ka qayb galay oo kelimaad ku lahaa mashaa'ikh kala duwan sheekh jaamac cabdisalaam waxa uu si faahfaahsan bulshada ugu bayaaniyey mowduuca alwalaa walbaraa oo ka mid ahaa waxyaabaha xoogga ay saaraysay xamlada ka socotay wilaayada diinta islaamka ilaahay beyd buu ka cabiray uniya alislaamu calaa khamsin beydkii islaamiga ahaa la soo gelayay ninka inta ka tegey mid gaalaan galayaa yidhi waxa uu galay waa guur caaracaaro wey meel daran buu mooday inay wax ka jiraan jahannamo ayuu mataqaanaa ku bedeshay jannadii ilaahay iyo raalli ahaanshiisa caro ilaahay baa kaas ku dhacday nin munaafiqa maaha nin kale gaalo kama weli yeesho qaala tacaala bashir almunaafiqiin munaafiqiin ugu bishaareey bianna lahum cadaaban aliiman cadaab adag in mujiin ilayhin aladiina yattakiduuna alkaafiruuna awliyaaa min duuni almu'miniin waa kuwa mu'miniinta ka soki ka dhigta gaalada xigto ka dhigtee ayabtaquuna ma waxay rajaynayaan cindahum agtooda alcizata faina alcizata lilahi jam ciziga dhammaantii ilaahay baa iska leh warka mu'miniinay kafarada ha ka samaysaneen xigto iyo jaal mu'miniinta ka sokay aturiiduuna war ma waxaad rabtaan an tajcaluu lilaahi calaykum suldaanan mubiina inaad ilaahay dushiina uga yeeshaan xuji caddow idinku cadaabo oo jahanamo idinku geeyo miyaa rabtaan war gaalo ka jooga xigtaha ka dhiganin war waa laydinka digayaa ka jooga war ka jooga qaala alimaamu dabri raximahu llahu ibnu jariir dabri ey laa tuwallu lkufaara war kufaarta ha ka weli yeelanina fatu'aasiruunahum aada xoojisaan min duuni ahli millatikum dadka idinla diintaa sokadooda inaad iyaga xoojisaan si muslimiinta loo jebiyo wadiinakum fatakuunuu markaad ahaataan kaman awjaba lahum annaara min almunaafiqiin kuwii naarta loo waajibiyey oo munaafiqiinta oo kale markaa aad noqotaan sheekh cumar xayaa kalaah ayaa isagana ka hadlay tarbiyada caruurta iyo waajibaadka saaran waalidiinta ilmuhu kayru mukallaf weeye aabbaha la rabaa inuu doorashada keeno oo meesha wanaagsan uu dooro haddii kale goordhu xujo ayay kuu noqon lidaalika waxaa waajibka ah hooyooyinka iyo aabbiyaasha inay ilaahay uga baqdaan subxaana wa tacaala aqwaashoodii afcaasha carruurta kula macaamilhayaan maxaa yeelay haddii aqwaashaadii afcaashaadu ay goordhu iskhilaafto waxaad noqonaysaa kuwa allah yidhi subxaana wa tacaala lima taquuluuna maa laa tafcaluun baad noqonaysaan ilaahay nabiyullaahi saalix shucayb isagoo ka warbixinay waa ku alla wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa annaakum canhu in uriidu ila alislaax caruurtu inay nabad keliya inagu arkaan oo dayaano iyo akhlaaq iyo dhowrsooni iyo xishood iyo edeb iyo ixtiraam sifaadkaa inay aabbaha ka qaataan baa la rabaa intuuna bannaankaba u soo degmooyinka kale ee wilaayada ayaa si lamid ah waxaa ugu qabsoomaya nadwooyin qayb ka ah xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo markaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u muuqata mid heer gabagaba ah soo gaartay mahadsaned dhowow iminkana dhanka wilaayada hiiraan iyo walaalka nuur cali warsame abushayba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxaa si quman uga socda xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona lajnada wilaayadu ay u xilsaartay xamlada socdaal ay ku mariyaan deegaanada kala duwan ee wilaayada kulan u dhexeeyey wilaayada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay tuulada nasare ee hoos tagta deegaanka mukayle waxayna lajnada bulshada ku dul akriyeen xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay qodobka saddexaad waxa waaye deegaanka nasarada muqayla hoostaga inaan ka xaqiijino insha allahu tacaala bulshada muslimka anaan u sheegno muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan inaan laga ganacsan karin taraama doorkii iyo wax walba oo nafta bini aadamkaba wax ka bedela caqligeeda inaan laga ganacsan karin qodobka afaraad waxa waaye maraq digaaga ama maraq jumbaha ama kan hadda loo bixiyey berismaceeyaha saddexdoodaba marka la isku daro waa mamnuuc waxaana ay keenaan cudurro fara badan ayay keenaan ganacsatadana waa ka mamnuuc inay meelahooda ku gadaan bacdu marka sidaa darteed waa mamnuuc waxgaradka iyo odayaasha bulshada tuulada nasra oo la hadlay idaacadda islaamiga landulus ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan xamlada ayna dhaqan gelinayaan qodobada la faray insha allah waxaan joognaa tuulada nasara oo hoos tagta muxaafadada mukayle oo degmada mukayle ilaahay baa ku mahadsan waxa ayna soo gaaray xamladii dacwiga aheyd ee lagu magacaabay irshaadul umma ilaa sabiili arashaad shicaarkeedana uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati ilaahay baa ku mahadsan si guud ayaa dadka ugu faa'iidaysteen waa mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala ina same ina siiyey annagana waa ka mahad celinaynaa khaasatan waxaan ugu mahad celinaynaa umarada xarakatu shabaab almujaahidiin iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay waxyaabaha nagala hadlay waa badnaayeen waxay iskugu jirtay manhiyaad iyo ma'muuraad wax lays amray iyo wax layska reebay wixii oo dhanna si guud waan qaadanay waxyaabaha marka layska reebay waxaa ka mid ahaa ragga iyo dumarka inay mootooyinka wada raacaan laba lugooda ah sida maraq digaaga oo kale waxyaabo badan ayaa nagala reebay wixii oo dhan waan qaadanay tuulada nasare ayaan joognaa oo hoostagaysa muxaafadada muqayla hoostagaysu ilaaha ku mahadsan culammada oo noo keeni awaamir fara badan oo dhan kastaba kala taabanayso marka saas daraaddeed insha allahu sida hadda marka waxaa laga reebay waxaa kamid ah alikhtiraadu bayna alrijaali waalnisaa in marka marka ay isku dheemaan ragga iyo haweenka mootada laba lugooda isku dheemaan oo isla raacaan waa naga reeb waa nooga keeni khayr alla siiyo marka waxaan waana qaadanay insha allahu anigoo odayaasha nasara cumar cali insha allah allah xuseeye allah barakeeyo walaayada muqayl waan soo gaartay waana mahadsan yihiin si alla darteed aan u qaadanay waana ka shaqaynaynaa insha allah waana suuli doonaa allah nagu garab gale marka xarakatul shabaab waa mahadsan tahay dacwadii soo fartay iyo walaayadii uu soo fartay oo noo keentay kulliba waa maalkaas ilaahay aa gudaa waana ugu abaal lahaynaa annana waan deennahay beesha odayaasha maasha allah dacwada marka inu gudana aanu ku dadaalno taasaan isku dayaynaa tani oo markii waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guleed abuu nabhan uu ku dhawaaqay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi ka socda nadwaad diiniya oo aan kala joogsi lahayn dacwad shaaric iyo kulamo lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo qayb ka wada xamlada dacwiga ah wilaayaadka islaamiga ah sida wilaayada islaamiga jubbada dhexe wilaayada islaamiga jubbada hoose wilaayada islaamiga gedo wilaayada islaamiga baay wilaayada islaamiga bokool iyo wilaayada islaamiga hiiraanba waxaa si guud kaga socda xamlada dacwiga ee kal hore lagu dhawaaqay taasoo shacabka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadku si diiran ay u soo dhoweeyeen mahadsanid abushayba warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh